alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri ilfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'in raxmatika ya arxama alraaximiin rabbi callimna minhu ma jahilna wadakarna minhu ma nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqoltoddobaatan iyo kowaad min suurati alacraaf qaala tacaalaa waid nataqna aljabala fowqahum kaannahu dullatun wadannuu annahu waaqicun bihim wadannuu annahu waaqicun bihim khuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiih واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبضلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون آيات كان halkaan ka bilaabanaya munaasabada kala dhexaysa aayaadkii ka horreeyey waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu inoo ka soo warramay reer bani israa'iil iyo cisyaankay la yimaadeen iyo madaxadaygay la yimaadeen halkan wuxuu ilaahay inoo sheegayaa wixii ilaahay iyaga ku ciqaabay wixii lagu ciqaabay oo ah buur dhan inta la soo rujiyey oo jabaluduur la dhihi jiray buurtaas markii la soo rujiyey in la yidhi dushaa laydinkaga keenaya laydinka saaraya haddii aydnaan ku camal falin kitaabkii towraad la dhihi jiray iyo axkaamtiis intaa markii laynoo sheego waxaa ilaahay inoo sheegayaa mar labaad tusaale tusaale u ah fama dakara tacaala maalan ilaahay wuxuu noo xusayaa inoo sheegayaa tusaale liculamaai culimaa suu culimada xun tusaalahooda waxa ay ka dhigan yihiin culimada xuni qofka culimada ee xun tusaalihiisa wuxuu ka dhigan yahay wuxuu la mid yahay si kaleuma garan kadhida wax kaloo aad taqaanid waxaasuu la mid yahay wixii baa laynoo sheegayaa waxaa laynoo ku matali doonaa ninkii aayaadka ilaahay inta bartay ka dhex baxay oo ka siimay oo adduunyo isagoo quudaraynayo adduunyo doon ah iyo birbirkan adduunka darteed aayaadka ilaahay uga tegay waxaa lagu maali doonaa ay carabka laalaadinaya hadduu daallan yahay iyo hadduusan daallanayn labadaba sida ayga lagu yaqaano dhaqankiisa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid nataqna aljabala wadkur xus oo ka sheekee nabiyulaahi muxamedu calayhi asalaatu wasalaam u sheeg ummadda oo u xus id waqti nataqnaa aan rujinnay aan fujinnay rujin iyo fujin aljabala jabalkii buurkii jabalku waa liska yaqaan waa jabaluduur baa layidhi nataqnaa waxa weeyaan natqigu xoog marka shayga loo soo jiido qalcu shay shayga oo min mawdicihi meeshuu yaallay laga fujiyo baa la yidhaahdaa iyo waramyu bih ta saa loo rujiyo saa loo tuuro meel kaloo lagu halgaado markii aanu fujinnay ama rujinnay aljabala jabalkii fawqahum wa rafacnaahu iska soo qadaro buurkiina aan kor yeelnay fawqahum iyaga dushooda iyaga dushooda buur dhulka ku taalay baa inta la rufujiyey baa iyaga dushooda madaxyadooda dushooda baa sidaan loo soo hahaabiyey kaana waxaa la mooda buurkii dullatun dullaa mooda sida dallada oo kale sida balbalada ama saqiifada waxa qofka haraynaya uu ku hoos jiro oo korkiisa ka dhisan oo dallaalinta ay oo kale kaanahu sidii waxaaba moodaa dullatun baa mooda daruur haraynaysa oo kale dallad haraynaysa oo kale saqiifada ama saanqaaf dushiisa korkeeda ka dhisan oo kale baa laga dhigay wadannuu waxay ogaadeen dannadan ayqanuu waxay yaqiiniyeen wadannuu waxay yaqiiniyeen ama ogaadeen annahu jabalkaani waaqicun inuu yahay mid dhacaya bihim calayhim iyaga dushooda inuu dusha kaga dhacayo saaqidun calayhim inuu ku soo duldhacayo haddii waxay ka dhigan tahay aysan fartoomin waxa la farayo inuu ku duldhacayo waxaa la wariyey nimankan reer bani israa'iil waxay diideen axkaamtii towraad inay aqbalaan sababtu waa maxay waxay dhaheen axkaamtan waa nagu culusta liqiladihaa wa hiqalihaa culayskeeda iyo adayga ilaa waa inagii soo marnayo aqlaal iyo isri iyo culays baa jiray axkaam adag baa dusha laga saara intaasoo meesha jeer la dhaqayo meesha najaasadoo la goynayo xoolaha inta la bixinayo inta inagu sakada aan bixina ka badan culaysyaa la saara waxyaala laga xarimay markaasay dheheen ma qaadi karno buurkan baa ilahay inta kor yeelay madaxyadooda dushooda baa waxaa lagu yidhi haddaydnaan aqbalin waa laydinku soo daynaya markay kor fiirsheen mise buurkii qofka sasaan buu dushiisa uga muuqda markaasaa khara kullu waaxidin minhum saajidan mid kasta isagoo sujuudsan buu wejiga u dhaca khawfan min suquudihi khasab inay ku qaataan iyagoo ka baqaya buurkaas inuu dusha kaga soo habsado marka waxaa la yidhi marka ay sujuudayeen ay wejiga saa dhulka u saarayeen dhanna amarkii bay rabaan inay qaataan dhanna waa baqayaanoo buurtaan inay ku dhacdo marka wejiga dee meeshaa dhexdiisaa toos umay saareen dhulkee dhinac dhinac wejiga geeskiis bay dhulka saa u saareen dhinaca kalena buurtii bay iska fiirinayaan ilaa wixii aa ka baqaysa meeshay kaaga soo socdaan qofka indhihiisaa la jira waa iska fiirinayaan weligoodba ilaa hadda waxaa la yidhi caado bay u noqotayoo markay hadda meelaha joogaan oo iska sujuudayaan qaabkiibay wejiga dhinaciisa sidaas dhulka u dhigayaanoo dhinacii kale sidiinbay u taagayaan iyadoo haddaan buurtii dul saarnaynba caadayba u noqotaba ilaahay wuxuu yidhi waxaanu nidhi khuduu qaat maa kii aataynaakum aanu idin siinay biquwatin bijiddin wacaziima go'aan iyo dadaal iyo firfircooni iyo quwo iyo awood ku qaat khuduu qaat biquwatin xaala ku sugantihiin qaati wadkuruu xusa kaa aanu idin siinay waa tawraade maa fiihi isaga dhexdiisa waxaa ahaaday lacallakum waxaa mudantihiin tattaquuna inaad dhowrsataan tattaquuna inaad cabsataan litakuunuu fii silki lmuttaqiin saa u noqotaan dadka alla ka cabsada silkigooda iyo liisadooda iyo diiwaankooda inaad noqotaan arrin kalea lainoo sheegaya waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum caalamu dar wixii la dhihi jiray caalamkaan haddaan joogno caalam dunya wey caalam laakhira soo socda caalam lbarzakh baa jira caalam dar waa midkaa hadda aayaddani ka sheekaynayso adduunkaanba intaan layna keenin ka hor arrinkii dhacay kaa weeyaan wadkur ka sheekee nabi allow id waqti akhada rabbuka rabbigaa qaaday oo qabtay mafcuulkii iska soo qadaro almihaaq ballan la adkeeyey ilaahay markuu qaaday min bani aadama wa akhraja ilaahay uu soo saaray min bani aadama aadam ilmihiisii xaggooda ka bedelo min duhuurihim dhabarradooda xaggeeda oo ilaahay ka soo saaray duriyatahum duriyadooda qirada hadda akhriyo duriyatihim duriyatahum duriyadooda ilaahay ka soo saaray ubadkii iyo ilmihii bani reer ilmo bani aadam ilaahay wixii ka farcami lahaa oo dhabarkooda ka soo saaray oo markaas min bani aadam baa la yidhi aadamkii laftiisa ma ku jiraa waa min baabi awlaa baa la yidhi isagiina waa ku jira wixii isaga ka farcami lahaa iyo wixii ka farcami lahaa isaga wixii ka farcama qof kasta wuxuu dhali lahaa kanna wuxuu sii dhali lahaa aadam isaga wuxuu dhali lahaa keliya laga soo saaro kuwaa laga soo saaray mid kasta wixii ka farcami lahaa ilaa qof kasta aabbihiis wuxuu ka farcami lahaa laga soo saaray si uu ka mid yahay isagana wuxuu ka farcami lahaa qofkan laga soo saaray min bani aadama iyo maca aadamkiiba min duhuurihim dhabaradooda duriyatahum duriyadooda ilaahay ka soo saaray markau ka soo saaray wa ashhadahum ilaahay uu markhaanti geliyey calaa anfusihim iyagaa laftooda nafafyaalkoodii ilaahay uu markhaanti geliyey oo uu yidhi alastum ma waanan ahayn birabbikum rabbigiin alastu birabbikum qaaluu waxay dhaheen balaa inaadan ahayn iska badaaye anta rabbuna ilaahayu rabbiganagi baat waagaas bal uga sheeke waagaas ummadoo dhan wixii binaadam iyo ilmihiisa ka farcami lahaa kulligood nufuustoodii lasoo dhoobay iyadoo dee duriyada wax yaryar oo sida darada oo kalea baa la yidhi yar yara dhubcasadoo kale ama qur-aanyadoo kale lalaag lasoo shiriyey markaa cahdigaan laga qaaday iyagii laftoodii la markhaanti geliyey naftoodii naftoodii la markhaanti geliyey iyagii laftoodii baa lais markhaanti geliyey waxaa la yidhi alastu birabbikum kulligood maca kuwa hadda gaalada noqday iyo kuwii horey u noqday iyo kuwa noqon doona inta iimaanka leh inta yeelan doonto alastu birabbikum qaaluu awoodaasaa kulligood wada keenaysa kulligood waxay dhaheen balaa rabbi rabbinimadiisii waxdaaniyadiisii bay qireen anta rabbuna inaadan hayn iska badaay ilaahay oo rabbiga nagii baat arrintu waxay ahayd baa la yidhi markii duriyaddii dhammaan la keenay baa ilaahay wuxuu qirsiiyey isaga inay waxidaan iyaga laftoodina qaarkood qaar markhaanti baa layskaga dhiga inay ka markhaanti ahaadaan arrinkaas ibnu cabbaas wuxuu yidhi nebi aadan baa dhabarkiisii la masaxadoo durriyaddii ka beermi lahayd baa laga soo saaray ilaa qiyaamada wixii dhalan lahaa bal arrintaa arag wa ashadahum calaa anfusihim markaas qararahum calaa rubuubiyatihi wa waxdaaniyatihi rabbinimadiisa iyo waaxidnimadiisa ilaahay qirsiiyey iyana waa qireenoo way ku dhawaaqeenoo qaaluu balaa bay dheheen laysada ama maadadan nacam loogama jawaabo haddii nacam looga jawaabo rabbigiin ma waanan ahayn meeshaa nacam la dhaho kulligoodba waa gaaloobi lahaye rabbigiin ma waan ahayn waxay ka dhigan tahay nacamo ma tihid laakiin balaa baa lagu jawaaba halkan qaaluu waxay dhaheen balaa rabbiganna waa tahay inaadan ahayn iska badaaya ilaahayow rabbiganagaa tahay qaaluu balaa shahidna markhaanti baan ka nahay shahidna hadalkaas iyagii baa yidhi iyo maya malaa'igtii baa tiri qaaluu waxay dhaheen balaa halkaa ku jooji haddii malaa'igta la wada halkaas waqafkii taamka ahaa ha kuu noqdo shahidnaa malaa'igtii waxay tihi annaguna markhaanti baanu ka nahay shahidna ama iyagii baa yidhi shahidna arrinkaani wuxuu ahaa baa layidhi mufasiriintu laba qowl bay halkan ku leeyihiin aayaddan marka laga hadlayo qowl ka mida waxa weeye waana midka jumhuurulculamaa ay ku tageen markii nebi aadam duriyaddii dhabarkiisa laga soo saaray iyagoo durada leeleeg cahdi baa laga qaada cahdigaas inay rabbi rabbinimadiisa qiraan oo waa qireen taasi waa middaas sidaas bay ku qireen markaas hadhowtii dadkii kii iimaan yeeshayna cahdigiibu oofiyey oo rabbinimadiibu sidii u qirsan yihi kii gaaloobayna cahdigiibuu ka baxa cahdigii buu ka baxa taasi waa midaas midna waxa weeyaan war hadda qof hadda xusuusan ma jiraa ama mayna ku jiraa waagaa wixii dhacay qofku marka cahdiga iyo ballanka loo qabsado waa inuu garanayo ballanka isagoo xusuusan ka baxay qof xusuusan waagaas in la keenay oo ballankaa laga qaaday oo garanaya oo la socda hadda garanaya waagaa wixii dhacay iyo markuu balaa lahaa oo isagoo xusuusan hadhowti arrintii diiday oo ka baxay ma jiraa culimaa waxay leeyihin arrinku waa min baabi tamhiil watakhyiil tusaala layna siinayaa wey waxay ka dhigan tahay sida hadda aan u abuuran nahay oo hadda inagu aan nahay iyo makhluuq kasta sida uu yahay ilaahay waxdaaniyadiisaa bay ku tusinaysaayoo waxay ka dhigan tahay qaabka hadda aad tahay u baahan tahay aadan waxba u qabsan karin miskiin u tahay u abuuran tahay muuqaalkaada iyo jirkaada markaa fiirisida kuu soo baxaysa qof kasta waxaa markhaanti ka ah hadduusan afka ka dhihin inuu maaragtay rabbi rabbinimadiis ay iska muuqato inuu qiro mar haddii caqli la siiyey basiire la siiyey hanuunka iyo baadinimada loo kala caddeeyey waxay ka dhigan tahay in la yidhi alastu birabbikum qaaluu bala abu xayaan iyo zamaqshari iyo abu sacuudiya sida ayana ku tegey oo hadda haddii halkaa qof miskiin inta iska fadhiiso gacanta saa iskaga taago isagoo wax si aan ku dhihin maxay ka dhigan tahay inuu kula hadlayo ku leeyahay waxii dhib gacanta usaa iska leeyahay hadda gacantiina waa lambarraa soo baxay lambarkaa hadda warqadda hadduu saa iska dhaho qofka wax iska gara soon kula hadlin waxay iska muuqataa inuu ku leeyahay wax iishu lacag igushu wax isii haa qaabkaa u abuuran tahay haddii il yar saxar kaaga dhaco saxar yar il kaaga dhaco saadan u maamuli karin saa indhaha iskugu qabsanaysa saa baahane u tahay waxay ka dhigan tahay inaa maaragtay wax kasta rabbi rabbinimadiis inaad qidho qaaluu bala waxaa leeyahay qowlka horaa xoog badanoo aaaar badan baa soo aroodhay ahdigaasaa dhacay khalqigoo dhan baa dhabarada laga soo saaray hadalkaasaa lagu yidhi qaaluu balaa bay dhaheen tabtaa inoo qoran weeye qowlkaa hore jumhuurtu qabaan ayaa xoog badan intaa markay dhacday shahidnaa bay dheh marka qofkii khayr lala rabo wadadii khayrka iyo hanuunkii iyo tawxiidkao qirabu ku shaqayn qofkii kolena macaasida iyo xumaanta iyo gaaladiiba ku shaqayn an taquuluu baa ilaaha yidhi an taquuluu lianlaa taquuluu inaynaan dhihin baan saa u samaynay facalnaa dalika arrinkaa waa falna maxaan u falna an taquuluu lianlaa taquuluu inaynaan dhihin ama karaahiyata an taquuluu inaad dhahdaan nicid la diidayo la nacayo yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada inaad dhahdaan nicid la diidan yahay la nacayo innaa inaad dhahdaan annagu kunnaa waxaan ahayn can haadaa arrinkan iyo xisaabkan iyo qiyaamadan imaatinkeeda aafiliina kuwa halmaansan ayaanu ahayn haddaan waagaas ballankaa laga qaadin oo qaaluu balaa balaa aysan dhihin hadhowtiid cududaar bay heli lahaayeen oo waxay dhihi lahaayeen innaa kunnaa can haadaa aafiliin ilaahay annagu waxaan aflaanba kaga jirin maba aana ogeyn meelna la kula hadlay iyo meel banal naloo ka qaaday maba jidho bay dhihi lahaayeen laakiin hadda ballankaasaa lasoo wada qaado aw taquuluu anlaa taquuluu inaynaan dhihin ama karaahiyata an taquuluu inaad dhahdaan nicid la nacayo hadhowti aad dhahdaan innamaa ashraka waxaa shariig yeelay aabbaa'unaa aabbayaashayadii baa shariig yeelay min qablo horay ilaahayow annaga aabbayaashayadii baa shariig yeelay wa kunnaa hanana waxaan ahay durriyatan duriyad iyo ubad iyo ilmo oo min bacdihim iyaga gadaashoodii ah marka annagu gaalnimadan ku dhacnay aabbayaal baan taqliid ku garbatabsan wax naloo sheegay iyo ballan lana ka qaadayna ma jirin inaynaan dhihin aabbayaashadaas sharig yeelay baan waddadii baan iska raacan kaasaa taasna inay soo afxiranto oo aynaan saa dhihina kulligiin adaga iyo aabbaha iyo awowga iyo ilaa nebi aadam isku mar baa ballan laydinka qaada qof dhahaya markaa aabbaa ogaa ama aabbaa waxaa ku raacay ma jiro kulligiin xagga nafta isku da baa ka tin waa ka sabantiin isku mar xagga jirkaa waa soo kala dambaysaan fatuhlikuna ilaahuma waxaa nagu halagaysaa bimaa facala lmubdiluuna baadil sameeyayaashii waxay faleen inaynaan dhihin oo aabbayaal iyo awowyaal waxay sameeyeen miyaa ilaah hadda noo qabsanaysaa annagu durriyad baana ilmihii yaryaraa ubadkii iska raacay baan ahayn inaynaan hadhow taad dhihin baan sidaa u samayno xujadaas lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja wax xujo ah inaan la helin iyo wax cududaara baa rusushaba loo soo dira mubashiriina wamuniriin ilahay wuxuu yidhi wakadalika sidaas ballankaa hadda aan u caddaynay baanu nufasilu laayaati aayaadka u caddaynaynaa aayaadka u kala dhigdhigaynaa walacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay noqdaan oo baadilka iyo xumaanta ay daa'imsan yihiin ay ka noqdaan xaqa iyo wanaaggana ay u noqdaan walacallahum yarjicuun inay noqdaan bay mudan yihiin darsigeena intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab